bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha setembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gudaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay tilmaamayaan in deegaano hor leh ay la wareegeen maanta ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa amisom ayadoona dagaalo aada u xoogan ay ku dhex mareen goobaha qaar ayaga iyo sidoo kale dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab deegaanada maanta galay gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah deegaanka xararlugoole oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan deegaanka fidow ee maalintii shalay gelinkii dabagalay gacanta ciidamada federaalk ee soomaaliya wararka deegaanadaasi laga helaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in kooxihii halkaasi hore ugu sugnaaye ka midka ururka al-shabaab ay isaga baxsadeen halkaasi iyadoona aan la ogeyn halka ay u ruqhansadeen ciidamada dowladda kuwa amisom ayaana maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday qaybo ka mida gudaha gobolka shabeellaha dhexe wararka dagaalada ayaana waxa ay tilmaamayaan haatan ciidamadu inay ku wajahan yihiin goobo kaloo dhowra oo ka tirsan gudaha gobolka shabeellaha dhexe ee ay kaga sugan yihiin halkaasi ururka al-shabaab wararka ka imaanaya degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi ay ka taagan yihiin xiisado dagaal iyadoona dadka ku dhaqan degmadaasi durbe ay bilaabeen baraka xoogan ayagoona isagaga cararaya gudaha magaaladaasi oo laga yaaba inay ku dagaalamaan ciidamada dowladda federaalk ee ku amisoomay xoogo ka tirsan ururka al-shabaab magaalada ayaa la tilmaamay in qiyaastii toban kilomitir haatan ay usoo jiraan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana la tilmaamayaa dadka ku dhaqan deegaankaasi inay bilaabeen inay halkaasi isaga barakacaan waxaana gebi ahaanba xiran maanta ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqyadii arrimaha bulshada ee degmada jalalaqsi waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan haatan halkaasi inay ka taagan tahay xiisad xoogan saraakiil u hadashay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgalaya gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaameen in saacadaha soo aadan ay geli doonaan degmadaasi ayagoona tilmaamay in halkaasi ay ku sugan yihiin ciidan aan sidaas u tiro badnayn kuwaasoona ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab al-shabaab dhankooda ayaana wax wara laga haynin oo ku aadan ka hortegista hujuumkan kaga soo wajahan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xilli maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ay luminayeen tuulooyin iyo degmooyin dhowr oo ka tirsan gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya horey ay kaga arrimi jireen dhanka kalena gobolka shabeellaha hoose wararka laga helaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaal aada u xoogan uu ka dhacay qaybo ka mid a degmada qoryoole ee gobolkaasi iyadoona lasu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaana ahaa mid u dhexeeyey xoogo ka tirsan ururka al-shabaab oo weeraro ku qaaday fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen gudaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose wararka halkaasi laga helaya ayaa tilmaamaya in dagaalku ka dhashay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay inkastoo saraakiil u hadashay dowladda ee soomaaliya ay tilmaameen in dagaaladaasi ay kaga guulaysteen kooxihii weerarka kusoo qaaday sidoo kalena khasaare ay ku geysteen inkastoo ay dafireen wax khasaaraha in dhankooda uu soo gaaray wararka gobolka shabeellaha hoose laga helaya ayaa dhanka kale waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ku amisom haatan ay kaabiga kusii hayaan qaybo ka mid a degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay saldhigga aada u xoogan ay ku lahaayeen ururka al-shabaab wararka laga helaya degmada baraawe ee xeeb dhacda ayaa waxa ay tilmaamayaan haatan in halkaasi ay ka taagan tahay cabsi xoogan iyadoona la tilmaamaya halkaasi inay kusii wajahan yihiin ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ku amisom oo isgarabsanayo xilli halkaasina ay ku sugan yihiin sida la rumaysan yahay horjoogayaal aada magac ugu leh ururka al-shabaab in muddaana ka dagaalamaya gudaha dalka soomaaliya cabduqaadir nuur c d gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay xilli uu la hadlayay warbaahinta in saacadaha soo aadan ay gudaha u geli doonaan degmada baraawe asigoona tilmaamay in halkaasi ay ku sugan yihiin sida ay xogta ku hayaan ciidamo aan sidaas u badnayn oo halkaasi looga tegay waxa uuna tilmaamay in al-shabaab ay yihiin kuwa haatan aan ka hor imaan karin cududa militari ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee kuwa amisom oo isgarabsanaya ay ka wadaan qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya howlgalka al-shabaab looga saaraya gobolada koonfureed qaarkood ayaa waxaa loogu magacdaray badweynta hindiya kaasoona dhowaan bilowday sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya lana galay wejiga labaad ee marxalada lagula dagaalamayo ururka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay weerarkii lagu qaaday xarunta xabsiga godka jilacow ee degmada boondheerana waxa uu tilmaamay in ay wadi doonaan dagaalada inta al-shabaab ay wadaan weerarada qorsheyseena ay ku qaadayaan xarumaha dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda ayaana haatan u muuqanaysa mid aan weli u helin xal ay kaga hortagto weerarada qorshaysan ee inta badani kaga imaanaya dhanka xoogaga al-shabaab ee ayagu inta badan weerarada ka geysta gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyadoona tiro weeraro ah ku qaaday xarumaha ugu sarreysa dalka kuwaasoo ay ka mid yihiin maxkamadaha guriga baarlamaanka madaxtooyada iyo shabaha ugu dambaysa oo ay weerar ku qaadeen xabsiga hay-adda nabasugidda gacanta ay ku hayso ee godka jilicow halkaasoo ah goobta laysugu keeno dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xukuumadda soomaaliya ayaa maanta meel marisay sharciga saxaafadda dalka soomaaliya kaasoo in muddo ah doodiisa ay ka soconaysay golaha wasiirada soomaaliya kulanka wasiirada ay yeesheen maanta ayaa waxa u ahaa mid looga gon lahaa sidii loogu meelmari lahaa sharciga saxaafadda sidoo kalena looga hadli lahaa sidii lagu yaray lahaa in dalka soomaaliya uu soo gaaro cudurka ebola oo ah cudur khatar oo ka dilaacay bariga afrika wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay intii kulamada wasiirada ay soconayeen inay wajaheen caqabado xoogan taasoo kaga imaanaysay sharciga saxaafadda oo u tilmaamay in xukuumadda ay ku dhaliilayeen inay jiraan qodobo aada u jilicsan taasoo ugu dambayn ay wasaaraddu ku guulaysatay in la meel mariyo goluhu markaan keenay sharciga waxaad moodaa runtii inay aaminsanaayeen sharcigan oo sharci aada soft u ah oo aad iyo aada u jilicsan annaguna waxaan kolley fiirno marxaladal ka jira iyo dhibaatooyinka jira iyo culeysyada ka jira saxaafadda iyo waxyaaba fara badan ay tabanayeen waa maxay saxaafadda waxaa ka mid ahaa golaha saxaafadda qarankaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahay sida shaksiyada loo bixiyo iyo qodobo kaloo fara badan runtii annagu ka wasaarad ahaan aad iyo aad aan sharcigaas u difaacnay waxaan dhihi karnaa maanta waa la asiyey sharciga dhanka kale wasiirka ayaa ka hadlayay talooyin dhowr ah oo loo jeediyey wasaaradda caafimaadka kaasoona ku aadan sidii loo kontarooli lahaa dadka soo galaya gudaha dalka soomaaliya taasoona laga boqdin qaba in gudaha dalka uu soo gaaro cudurka ebola ee khatarta ah kaasoo ka dilaacay wadamo badan oo ku yaala bariga afrika dhibaatooyin ba-anna ku haya adduunka intiisa kale xuseenka ama dareenka uu muujiyey wasiirku waxay eeday haddii cudurkaas uu soo gaaro soomaaliya ama laga helo soomaaliya inay aada u adkaa doonto wasaaradda caafimaadka siday wax u qaban karto marka dowladda soomaaliya wacyigelin fara badan inay samayso barnaamijyo gaara lasoo bandhigo oo sidaasna maaragtay ay ay guddiga guddiga loo sameeyo guddigaasoo iyaguna mar lasoo bandhigi doonaan sida wasaaradda caafimaadka iyo eraboorada iyo dekedaha xataa ay isaga kaashi lahaayeen haddii cudurradaas maaragta si loo hortegi lahay amaba sidii markii ay kiisaska la helo centers gaara si loogu samey lahay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusaj ayaa si aada u soo dhoweeyey maalmarinta sharciga saxaafadda ee golaha xukuumadda soomaaliya kaasoona haatan hor yaallo baarlamaanka soomaaliya la filayana dhowaan inuu meel mariyo iyadoona in muddaha ay kasoo wada shaqaynayeen sharciga lagu hagaya saxaafadda soomaaliya xubno ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan iyo sidoo kale xubno ka socda wasaaradda warfaafinta kuwaasoona ugu dambayn isla gartay qodobo lagu heshiiyey inay u gudbiyaan xukuumadda soomaaliya oo maanta la meel mariyey xogayaha maaliyadda ee ururka nusaj cabdirashiid deel ayaa ka warbixiyey sida uu arko iyo aragtida nusaje ee ku aadan sharcigan la meelmariyey maanta ee saxaafadda lagu hagi doono oo dhibaatooyin badan oo ka hor imaanaya saxaafadda ka imaanayeen runtii hadda waxaa moodaa inuu gaaray meel fiican oo laga afaqaadi karo ma aha quraan qalada oo la baraamuujinaa laga bedeli karaa runtiina dowladda soomaaliya iyo xukuumadda soomaaliyeed wasiirka warfaafinteeda wasaaraha gudaha wasiirada waxaanuqaadaninaynaa doorka iyo aqoonta ee ansuuleen sharciga saxaafadda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maaragtay baarlamanka soomaaliya inaan siin doono inta usa ansixina maaragtay sada saxaafadda iyo ururkaba tala iyo maaragtay fikrada ugu wadaagi doono insha allahu tacaalana in la helo meel laga bilaabo oo aas-aas u aqal sharci saxaafadada soomaaliyeed oo in kala shan iyo kun sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii ay ka dambeeyey ayaan aad ugu shukowaan ay u soo hoyeysay marka laga yimaado kun sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii xilligaas oo xukuumadii madaxweyneha cabdishir caws abdulaahi wasiirkiisii warfaafinta macali maxamed caws abdulaahi wadigii uu soo saaray sharci saxaafadeed oo u qalma dalkan markaa kadib sharciga labaad ee lasoo saarana waa midkan hadda xukuumadda ay keensay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari qaybna ay ka yihiin xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay wafdiga ayaana socdaalkiisa lagu sheegay mid u kuurgalayo sidii waanwaan iyo xal loogu heli lahaa dhinacyada halkaasi isku haya kuwaasoona si aada isaga soo horjeedo maamullo ka kala arrim iyo lix gobol iyo saddex gobol ayaa ku wada sugan magaalada baydhabo kuwaasoo midba iskiisa loogu doortay gudaha magaaladaasi dowladda federaalka ee soomaaliya ayaana dhowaan siisay aqoonsi ku aadan maamulka saddexda gobol iyo sidoo kale midka lixda gobol kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay si aada isugu hayay siyaasadda deegaanadaasi gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay iyadoona mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol eedeyn aad u xoogan ay u jeedinayeen inta badan dowladda federaalka ee soomaaliya taas oo ay ku eedeynayeen hal garab inay la safatay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaana lagu wadaa dhinacyada halkaasi isku haya in kulamo goonigooni a uu la qaato si uu kagala hadlo xaaladda iyo sidii loo deji lahaa laguna midoobi lahaa maamulka saddexda gobol ee dhowaan ay meelmarisay dowladda federaalk ee soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waa soo saaraha warka maxamed nuur amiin oo idinkaga tegaya tan iyo inta aan warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh